asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaan ku sugannahay xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada wajeer gaar ahaan xaafadda buulakasumo musiibadaas ayaa cid ku dhacday maalinkii shalay ahayd qoys ka kooban ilaa sideed caruur hooyadood iyo aabahood oo ah dad iska danyar ah isaga noolaa aqal herigas ama aqal soomaaligas isaga hooyanayay ayaa ilmo yaryar dab qabadsiiyeen galabkii shalay ahayd xalay ciddii waxa ay sixdeen ee xaafadaha deriska ah maadaama dadka soomaaliyeed ee muxsinka walaalka ah ay isu diirnaxaan deris ahaanna ay wax isugu qabtaan balse xaafadda afarta dhinac dadka degan ayaa wada ah dad iska wada danyar ah hooyada reerka maamulaysay waxa ay noo sheegtay ilmo yaroo saqiir ah in uu dab ama taraq uu ku shiday qadar ilaahayna ay ku imaatay wax uga badbaaday gurigii malaha waxa aan marka saaka aanu ugu imaanay inaan xaaladda halkan iyo dhacdada qoyska ku dhacday aan ummadda kheyrka jecel ee muxsiniinta aynu soo gaarsiino laga yaabaa qof ka mid ah dadka soomaaliyeed ee kheyrka jecel in hooyada intuu ka naxo uu garab uu siiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee kheyrka jecel dal iyo daafaha caalamka meelaad joogtaanba waxaan idinka codsanaynaa ee qoyska halkii ay seexanayeen saa u gubtay xalay bannaan seexday dabeesha iyo qabowga dhacayana allah subxaanah watacaala uunuu ogyahay wajeer waxaan idinka codsanaynaa gudaha wajeer inta ku nool iyo dibadda caalamka meel walbo aad joogtaan waxaan idinka codsanaynaa ilmahan yaryar ee masaakiinta ah ee ka dhashay qoys danyar ah aabbaan waxhaysanin iyo hooyo aanba waxaynin inaynu usoo gurmanno cid allala ciddii doonayso inay caawiso hooyadan maskiinta ah ee uu guriga kaga gubtay mid ka mid ah xaafadaha magaalada wajeer waxaadna codsanaynaa nambarka in aad kala soo xiriirtaan sacdiya maxamed maxamuud ali dhaha xaafadda buulkasuuma aan degan yahay shalay shan saacaas gurigaan iga gubtay ani ma joogin ilmo yaryara dab iga daare waxa iga baxay malaha dharka ilmaha dhar yar aa iga baxay oo xerigka saarnaay wax kale iga baxay malaha ummadda waxaan ka codsana muslimiinta inay waxa ay heli karaan ay helaan seexateen xalay xalay guri jiiraankaan saaxana wax gobol waxa iga baxay malaha maxaa kuugu daran waxaa iigu daran meelay saaxdaan malaha caruurtan waxaan ka codsanaa dadka muslimiinta meel ay saaxdaan inay lii caawiyaan rabaa cid allaala ciddii doonayso in hooyadani maskiinta ah ee uu guriga ka gubtay caawiso waxaad kala soo xiriiri kartaan eber toddoba lix iyo toban lixdan siddeetan iyo shan lixdan waa zero seven sixteen sixty eighty five sixty eber toddoba lix iyo toban lixdan siddeetan iyo shan lixdan waxaa teleefonkan gacanta ku haysato hooyada ee dhibka uu soo gaaray cid allaala ciddii muxsin ama walaal kheyr jecel ee doonayo in qoyskan guriga ka gubtay ee baaba-ay ee aanan haysanin meel ay seexdaan inay usoo gurmadaan waxaad la soo xiriiri kartaan nambarkaasi aynu yeerinay